baxaaba aynaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn subax wanaagsan meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta subax walba hadahan kula dhageystaan marka laga reebo jimcaha hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn
mar kale subax wanaagsan saaxiibyaal waa subax khamiisa taarikhdan ay ku aasteysan tahay siddeed tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxyaabaha saakay barnaamijka falaqaynta wararka aynu ku haya waxaa qeyb ka noqon doona dul- wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dowladda federaalka soomaaliya dhusamre wuxuu ka dhawaaqay guddiga shirka dibshisiinta ee dhowaan ka dhacya dhusamreeb faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale saaka falaqaynta wararka aad ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona musharixiinta madaxtinimada jubbaland ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha jubbaland uu afduubtay doorashada maamulka jubbaland hadallo ay warbaahinta la wadaageen ayaan barnaamijka falaqaynta wararka saaka idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale saaka aad maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhalada ayaa kasoo baxaysa nabadoon caan ahaa oo habeenkii xal ahaa kooxoba aysan dil ugu geysteen gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug howlgallo ayaa saaka ka socda gudahaasi axmed ducaale geel laxaaf war ayuu kasoo saargeedideysa faahfaahin ku saabsan ayaa saakay aad maqli doontaan waxyaabaha kale saaka aad ku dhageysan doontiin barnaamijka falaqaynta wararka waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini waxa uu xil ka qaaday mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa barnaamijkan falaqaynta wararka ayaan saakay idinkugu hayaa qodobada kale saakay barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhageysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona w h o ayaa ku dhawaaqday in xanuunka ebola uu yahay halis caalami ah oo soo jahday wadamada caalamka faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka saaka idinkugu hayaa qodobada aan kusoo koray barnaamijkan saaka aad ku dhageysan doonteen Eh, qaybaha dambe barnaamijka waxaa ku dhageysan doonteen eh, xubinta aad ku xisaha badnada ee kalamaan Eh, waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka
gabal dhacay gabalkuu dhacaa wagu soo quduutaa gabal dhacay gabalkuu dhacaa wagu soo quduutaa
kulan wanaagsan idin leenahay saaxiibayaal meel walba aad joogtaan iyo si kasta oo maqalka raadiyaha cadaado idiin soo garyaba kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka oo intaas ka faahfaahsan horumarkeena ayaynaanu kala
kulan wanaagsan idin leenahay subax wanaagsan aan ku bilowne wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib joosiinta ayaa magaalada dhuusamreeb caasimadda galmudug xalay uga dhawaaqay ee, guddiga shirka dib joosiinta oo dhowaan ka dhacaya magaalada dhuusamreeb ee caasimadda galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dibshisiinta ee dowladda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabri ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada shirweynaha dibshisiinta oo dhowaan ka dhacaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ahna caasimadda gobolka galgaduud guddiga la magacaabe waxay ka kooban yihiin labiyo toban xubnood oo laga soo kula xulay koobiyo tobanka beeleed ee dega deganada galmudug iyo xubin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibshisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriye waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay sheegay in arade wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibshisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo warbaahinta kula hadla dhuusamraab ayaa sharaxay magacyada guddiga uu magacaabay iyo sidoo kale shaqooyinka ay qaban doonaan
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Een, walaalayaal sida aad ula socoteen muddo hadda bil dhow dhowa ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali khayre uu ka waday isaga iyo wafdi uu hogaaminayo dowladda federaalka in wax laga qabto dadka la heshiisiiyo doorasho cusubna la qabto si maamul ugu dhismo dowlad goboleedkan maamul goboleedkaas cusub oo la dhisaayana uu noqdo midkii bedeli lahaa maamulkii taariikhda een, afarta julaay een, uu dhammaaday mandatekiisi Een, ra-iisul wasaaruhu een, galmudug wuxuu kala hadlay arrimo ay ugu muhiimsan yihiin saddex qodob qodobka koowaad oo ahaa qaramaynta een, ciidamada deegaanka jooga iyo in lagu soo kordhiyo ciidamo federaal ah ujeeddaduna ay tahay in la sugo amniga haddii ay tahay doorashooyin iyo dib u heshiisiin in lagu qabto een, galmudug magaalo madaxdeeda dhuusamareeb Een, qodobka labaad carabkana waa ku dhuftay waa arrinka dib u heshiisiinta waxaa laga shaqaynayay in barnaamij laga hirgeliyo halkan dib u heshiisiineed een, la isugu keeno dhammaan beelaha dhaqanka iyo cid walboo nufuud ku leh arrimaha galmudug halkan la isugu keeno lagu heshiiyo heshiiskaas kadibna loo gudbo qodobka saddexaad oo ah doorashada arrinka marka caawa aan rabo inaan ka sameeyo war-saxaafadeedkan waa qodobka labaad oo ah arrinka dib u heshiisiinta Een, sida ee,
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibshisiinta ay xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug uga dhawaaqay shirka dibshisiinta deegaanada galmudug oo dhowaan ka dhici doona magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayuu kaasi ahaa kulan wanaagsan idin leenahay barnaamijka falaqaynta wararka ayadan dhegeysaneysaan raadiyaha cadaadana wuu idinkaga yimaanayaa waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala
kulan harin kulan wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka falqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaadana oo idinkaga imaanaya hadal qoraal aha oo soo saaray ergeyga qaaska ah ee hogyaha guudiga qaramada midoobe ahna madaxa howlgallada taageerada soomaaliya ee yunsom james ward ayaa wax ku baaqay in xiriir ay yeeshaan dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah kaas oo mid waxtar u leh islamarkaasna dhiirigelin u noqon kara horumarka ummadda soomaaliyeed james ward waxa uu soo saaray qoraalkiisa kadib markii uu shalay u tagay magaalada madaxda hirshabelle ee jowar uu kula kulmay madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare iyo xubno kale oo ka tirsan maamulkiisa ergey gaarka ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya waxa uu sheegay in isku waafaqeen in loo baahan yahay in xiriir wanaagsan ee dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta koom oo muhiim u yahay xoojinta dhismaha dowladnimo ee soomaaliya ergey wuxuu hoosta ku xariiqay in hay-adaha qaramada midoobey ee taageerada siiya hirshabelle iyo horumarinta awoodaha iyo awoodaha taageerada howlaha samafalka fudaynta dibroosiyiinta siyaasadda iyo dhexeynta dib u habeynta hay-adaha ammaanka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya socdaalka ku tagay xogayaha guud waa raada erga gaaska ergiga qaaska ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya oo shilay ku tagay hirshabeelle waxa uu ahaa kii saddexaad uu booqdo xubnaha federaalka qeybta ka ah isagoona kan kii ka horreeyey soo booqday maamul goboleedyada hirshabeelle aaraada puntland iyo jubbaland barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan saaxiibyaal qodobo kala duwan ayaa inoo soo socda oo qeyb ay ka tahay ee, madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo xilqaqayn sameeyey iyo sidoo kale howlgalla saa ka socda gaalkacyo kadib markii nima- nin nabadoon ah xal lagu dilay gudaha magaalada gaalkacyo ee maamulka puntland la sheegtiyo habar habar ma joogte hebheyb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala qarin heybheyb la sheegtiyo kula wanaagsan ilaan lahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan raadiyaha cadcadowha iyuuna idinkaga imaanayaa musharaxiinta madaxtinimo ee maamulka jubbaland ayaa sheegay in madaxweyne axmed maxamed islaam axmedow uu afduubtay doorashooyinka maamulka jubbaland ee la filayeen dhowaan ay ka dhacdaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ahna xarunta kumeelgaarka ah ee maamulkaasi xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kana mid ah musharaxiinta madaxtinimo ee jubbaland waxa uu sheegay in habraacii doorashooyinka iyo nidaamka guddiga ammaanka ay afduubtay oo afduubtay madaxweynaha maamulkaasi ee axmed maxamed islaam axmed oobe waxa uu tilmaamay inay tan ay tahay waqti dhuumis iyo burburin la dabacsan yahay maamulka jubbaland taasina ay macquul ahaan loona baahan yahay in wax laga qabto xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu hadalkiisa intaas ku daray inay doonayaan in doorashada ay ku soo celiyaan waddada ay lahayd haddii ay dhici weysana ay qaadanayaan wixii ka soo baxa islamarkaasna doorasho kale ay ku qaban doonaan magaalada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe
ninka madaxweynaha ka ah jubbaland ee xilkiisu hadda dhammaaday hadduu murashax yahayn murashaxiinta ka mid noqdo la doonayo hadduusan murashaxayn inuu banaanka istaagan la doonayo inay u afduuban tahay inay u afduuban tahay broseeskii oo dhan hadday tahay xulitaanka baarlamaanka iyo habraacyadii la raaci lahaa oo dhan inay afduub ku jiraan oo si cad u afduuban yihiin waxaa muuqata odayaashii dhaqanku inay afduuban yihiin waxaa muuqata nidaamkii security-gu inuu afduuban yahay waxaa muuqata shuruucdii oo dhan in laga booday oo si shaksiya barnaamijkaas eh, qof ugu adeeganayo waxaan rabnaa taas soomaaliya maanta nin intuu isagu meel istaaga wuxuu rabo samaysan karaa ma jiro cid aqbalaysaana ma jirto kumana suga geliso laakiin waa waqti dhulis iyo qariska xoornimo iyo wax burburin waxaan rabnaa inaan ku soo celinno doorashadaasi dariiqi ay lahayd haddii doorashadaasi dariiqeeda lagu soo celin waayo oo ay free fair and safe election noqon weyn murashaxiintu xaq waxay u leeyihiin odayaashii dhaqanka oo la socda bulshadii jubbaland oo sagaashan iyo sagaal boqolkiiba isbedel doona meel alla meeshaan rabna inaan doorasho ku qabsano madaxweynaha rabna ku doorano oo raalli laysaga wadayay
cabdirashiid maxamed xidig oo aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka tirsan islamarkaasna ah musharax u taagan xilka madaxtinimada jubbaland ayuu kaas ahaa oo maantay eh, magaalada caasimada ah ee muqdisho ka sheegay in doorashadii eh, jubbaland uu afduubtay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kulan wanaagsan aan leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya koonfurta magaalada galkacyo ee gobolka mudug waxaa habeenkii xaal lagu dilayay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka mudug suldaan cabdulaahi suldaan cabdiraxmaan ayaa lagu magacaabi jiray nabadoonka lagu dilay waxaan dalkaasi geystay kooxo baysan oo bisoolo ku baysan islamarkaasna aan la aqoon ee haybtooda Ee, dadka deegaanka oo la hadla warbaahinta raadiyaha cadaada waxay u sheegeen ciidanka ammaanka ay soo gaareen goobta dilkaas oo ka dhacay marka ay baxsadeen raggii bisooda kuwaysnaa ee dilka u geystay nabadoonkaasi caanka ka ahaa ee magaalada galkacyo ee maamulka galmudug Ee, howlgalla ayaa saa ka socda ciidamada ammaanka waxa ay sheegeen in howlgalkaasi ay ku daba jiraan ee sidii ay usoo qaban lahaayeen kooxihii dilkaasi ee ka geystay gudaha magaalada gaalkacyo howlgallan waxaa saaka ay saameyn ay ku yeeshaan ganacsiga kala duwan ee magaalada gaalkacyo waxaana weli wax faahfaahin ay ka soo bixin howlgalladaasi ciidamada ammaanka gaalkacyo saaka ay ka wadaan bilihii ugu dambeeyey waxaa aad u xumaaday ammaanka gaalkacyo waxaana lagu dilay laba sargaal oo ka kala tirsanaa ciidanka nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo qaramada midoobey ee ka howlgala magaalada gaalkacyo ee maamulka galmudug madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf war ayuu ka soo saaray nabadoonkaasi lagu dilay gaalkacyo wuxuuna sheegay in intani ay wax ay tahay wax laga xumaado madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf war saxaafiyeed uu soo saaray ayaa u qoran sida tan waxa uu ahaa waxaan wuxuu ahaa nin qiimo badan oo aada uga shaqeeya nabadda gaalkacya waxauna ahaa dadka galmada wax dhisaya allah naxariisto jannada allah ka waraabe samir iyo imanna allaha naga siiyo nabadoonkaasi ee ku geeriyooday gaalkacyana waxauu ahaa dadka u muuqda dadka deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayuu axmed ducaale geelle xaaf uu ku sheegay war-saxaafeedka xalay uu soo saaray madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ugu baaqay bulshada ku nool magaalada gaalkacyo inay meelkaas uga soo jeestaan dadka cadowga ku ah jiritaanka iyo noloshooda wuxuu intaas ku darin kooxda argagixisada ah arxanlaawayaasha ah aysan rabin in ammaanka nabadda ay noqoto magaalada gaalkacyo cid walbana ay mas-uul ay ka tahay ay mas-uul ay ka tahay raade ammaanka magaalada gaalkacyo ee sida uu ku sheegay war-saxaafeedkiisa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf si kastaba haatee inta badan shacabka kala duwan ee ku nool magaalada gaalkacyo ayaa aada uga walaacsan amnidarada kusoo korotay magaalada gaalkacyo iyagoon aada uga xumaada dilka ah, habeenka xalaha gaalkacyo lagu geystay suldaan cabdulaahi suldaan cabdiraxmaan oo ka mid ah waxgaradka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug
habar habar ma joogte hebhebla sheegtiyo barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan raadiyo cadaadaha ayuuna idinka imaanaya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa guddoomiyaal cusub magacaabay gobolka sanag iyo highland sida uu madaxweynaha puntland maareeyaha iyo maray ku-xeenka gobolka waa garoonka diiradaha magaalada boosaaso ee xarun ah ganacsiga maamulka puntland wareegto ka soo baxda xafiiska madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xeerkeeda oo ahaa lix iyo tobanka luuliyo shan iyo tobanka bisha waa labaad laba kun iyo toban iyo sagaalka magacaabay maareeyaha iyo maariya ku-xeenka garoonka diiradaha magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni markuu arkay dastuurka puntland markuu arkay aqoontooda iyo khibradda shaqo waxa uu xeriyey siciid cabdulaahi deni kow axmed max- waa axmed maxamuud xaaji yuusuf in loo magacaabay maryaha diyaaradaha ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland labo waxaa cabdiraxmaan yuusuf muuse loo magacaabay marya ku-xeenka garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso xeerkaana waxa uu dhaqan geliyaa marka uu madaxweynaha puntland uu saxiixa waa uuna saxiixay siciid cabdulaahi deni dhinaca kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa magacaabay guddoomiyaasha iyo guddoom ku-xigeenada gobolada sanaag iyo highland ee maamulka puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xeer madaxweyne oo ay sumadiisu ay tahay l r afartan iyo afar lix iyo tobanka bisha julaay sanadka labada kun iyo sagaal tobanka magacaabay guddoomiyaasha iyo guddoom ku-xigeenada gobolada sanaag waa sanaag iyo highland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni markuu arkay dastuurka puntland markuu aq- uu arkay aqoontooda iyo khibradooda shaqo waxa uu xeriyey siciid cabdulaahi deni kow waxaa cali xuseen maxamed loo magacaabay guddoomiyaha gobolka sanaag Eh, laba waxaa jaamac cabdulaahi cali loo magacaabay guddoom ku-xigeenka koowaad ee gobolka sanaag saddex waxaa maxamuud cumar liibaan loo magacaabay guddoom ku-xigeenka labaad ee gobolka sanaag afar waxaa siciid xuseen maxamed loo magacaabay guddoomiyaha gobolka highland xeerkaani waxa uu dhaqangeliyaa ayaa lagu yeeyay war-saxaafiyeedkan marka uu saxo siciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha puntland waa uuna saxay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni Eh, sidaas ay u qornaa eh, war-saxaafid ka soo baxay xafiiska madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee lagu magacaabay xilalka cusub ee gobolada sanaag iyo highland oo dhammaantood ka watarsan gob- maamulka puntland kulanaysan ay leenahay saaxiibyaal qeyb gudoomiya barnaamijka falaqeynta wararka ayaan isla soo gaarnay meel walba aad joogtaan iyo si kasto oo maqalka raadiyaha cadaado idin soo garyaba subax wanaagsan ayaan leenahay Eh, xubinta aadku xiisaha badan ee kalamaan ayaa ina socota balse markan hay-adda caafimaadka ee adduunka ayaa waxaa ku dhawaaqday inuu cudurka eboola ee ka dillaacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo uu yahay xaalad caalami waa xaalad caafimaad oo caalami ah ku dhawaaqada arrintaana ayaa tim kadib markii uu dhacay magaalada jeneefa ee xarunta ururkaasi markaas oo khubarada qiimeyn ay ku sameeyeen xaaladii ugu dambeeyay cudurkaasi oo meelo ka mid ah caalamka ku dhiftay barnaamijka falqeynta aan raadaya saaxiib yaal kusoo dhawda xubinta aad ku xisaabanayd ee kalama la boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan hooy hooy soomaaliyey hooy haddaad wax maqlaydhaan hadalkayga qaadho dalka hadimadiisiyo haw hadidiinaye war waad waalan tahay bug iyo hawaad ku soo dhaqanto ku soo dhimatae maxay tahay dalka hadimadiisiyo haw hadiidina heeska bacalwaan ma ahayn sidaa dalka hore markiisiyo hawl hadiidina buu ahaa waa ku cali adiga laftaadaan fiyoobayne jenaraal haw ma soo dhowaan sagaashan iyo saddexdii baa dalkan laga cir war dadweyne ii dhegaysta xilli waxaynu joognaa faladegan tubaac yahay balballaar magool tahay war gabaygii cabdidhowsaas maahaynana dhegayso xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooye laga tagay xishoodkii war saas ma ahaynana dhegayso xilli waxaynu joognaa nin xafiday ammaanada kan xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa jidadkii la xirayo shacabkii xaniban yahay xilli waxaanu joognaa xoolaha sidoodii dadka loo xarayn karo warhaadhe waxaa taqaana malay dhegaysta xidid iyo sokeeyiyo xigto iyo qaraabooy dabkan xowligaa kacay ha u noqonin xaabee xaalka nabadda amniga qof kastaa xil gooniya iska saara xaggiisa waraacan u gaani musharax abwaan miya war hatilay misiin lahayn balballaarka magoola bedeli marka lankuun hadraawiga bedeliye waryaani waxaan u malaynayaa inuu dhoodaan bedelay war waxaa la yidhi nacayb hebel ku seejiye jacayl hebel ku naasnuuji naxli qoon adoegoo ma jiro sama ku naaxae halkaasaan ka sii wadahayaa nuunka maansada sii wad weligaaba annagaa soo gaabinaynayna dhegayso nin jacayl abaartan ku dhacay boodi kari waaye laamiga inuu jiibsaday tani khasbaysaaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war laamigaada allaha gubee laami waa waxirin xaggee saaxanaysaa ma jiif baa loo diida maridaa loo diiday war jacayl waxba kama taqaanaane waxaa la yidhi soo wixii duqabeeso dabagaallo u geeya doq jacayl ma ahayn war jacayl qof aan soo marin baa wuxuu leeyahay jacayl baan soo maray ilmaha yaryarkaa hadda jacayl ka sheekaynay war hana xaskuusinina wixii hore oo tegay ayaga ma jacaylka gooya oo ku jebiye warniyo waxaan la yaabanahay faysal cumar xaashi maxaa kalmaan ku diray war faysal meeluu maruu waayey oo bac ka siiya inta ilaahay ku itixaamay bay jidadkii oo dhan ka xidheen war bac ka siiyo bac ka siinaysa muraytars u diro haddaa gurigiis baa bac ka sii xaalaya la wada dalacsiiyey laakiin waxaan la yaabanahay sababta saraakiisha hore loo dalacsiin waaye waxaana la yidhi sangabaratamay kiibalaysani boodi kari waa waree waxaadna ogay inaad ka hadashaane kuwii hore maxay qabteen lagu dalacsiinayaa bac kasi waad ogtihiin siday bajaaj le uga cabaadsiiyeen waree bac kasi in la dalacsiiyo waa mudan yihiin waad ogtihiin siday waddooyinka ay dhagaxaan u dhigeen oo carray u dhooween hal waddaa furan inaa xeraa rabaa birisi lii dalacsiiyo war horta nimaya war mahaysaana kuwo badan oo aan la dalacsiin baa jira laakiin ilaah odaan ku barino aysa kuwaas nagu dallicin annaga war war mahaysaan cabdiraxmaan cabdishukuur wuxuu yidhi joon dadka oo aniga iga laayay ayuu ku dallacay cadaaladuna maray imaan doontaa ayuu sii raaciyey marka hanjabaaddiisa waxaan u fahmay marka aan madaxweyne noqdo ayaan dakareeto xilka uga qaadi doonaa war cabdiraxmaan cabdishukuur wuxuu ilowsan yahay saadiq inuu askari yahay askarina amarkii la siiyo qaato berrina hadduu madaxweyne noqdo amarkiisu yuu qaadanaya marka bilaashuu cadaalada imaanaysa u leeyahay cadaalad kastoo timaad askari amaru qaadanaya warwar mahaysina ciidanka ammaanka dhuusaraaf dowladda ku wareejisay bac ka sii ma ahan waa nabasuudii galmudug iyo ciidankii ahlusunan isku daray war inaysan bac ka sii ahayn waxaa la ogaanayaa markay carardheere iyo ceelbuur iyo ceeldheer bug ka siiyaan waraagal hareer iyo bargaan iyo jacar ayaad ilowday ayagana maa bug laga siiya balaayaha kugu dhacdee
lamba tuulidu islaakaburyahay shabaabha kadugida allan hurayfade sheekadu waxay u eg tahay ninba ceesaantii ceelkeen war gaalkacyo dhinaca puntland ay ka maamusho shidaal maa laga helay war shidaal ha ku gubay in lagu shidhaa la diiday war guddoomiyaha dhallinyarada jacfar miyaa laga shakiyey inuu khayra taageeri rabo war khadiija waxay tidhi libax laba maaha war labada kun koo iyo labaatanka ayaa la kala ogaan doonaa bisadii libaax warwar ma haysiine ganacsatada iyo shirkadihii balaaya u soo baxday daacish iyo shabaab ayaa ku tartamaya siday u baabi'in lahaayeen mid weliba waxay rabtaa canshuurta middaas la siiya mid ka badan haddii ganacsatadu ay waayaan dowlad difaacda ma sii jiri kara ganacsiga soomaaliya war maxay tahay shabaabka iyo daacishka aad ka hadlaysay xamar miyaysa dowladdu ka talin war ganacsatadu hadday dowlad difaacda waayeen waxaan dhihi lahaa bashar ha isku dulleyna beesadaad bixinaysa booshiya ha ka ku iibso war saas sidaas maahane waxaa la yidhi dar alliya si daacada dadkii dowladda u raacsan dakhligii iyo canshuurtii dalkana maalin qura diidin deganaanna waayiya ammaan sow dulmane maaha warnimiya war mahaytana qaramada midoobe warbixiin hasaarti war adaa dhihi jiri buush weelkan buuyi ma macawnaysoowda haya saas ma aana hay darookayso badi raba ayay waa yaabnay goormaa kimistirigan baratay war embaalo dablinshidihan kohoobataan oo dhegansida warka weli artay qaranka kismaayo ku dhihi kii soo bax malahaa yeedhan waana walha abaabuli jawaab shalay isna ma eh mayba ku fadaane maamuulka dawladda ikan kismaaya ilo laha edaay dadkii falkunka dambeey tillaabo aala lacaada ena lakagaada war waxaa la yidhi jabhadaha gantaalaha qarxiya kii gunnada siiyey garaam kale ka taageeraya iyo gumaca baaruudda iyo kii gurmanayoo lahaa gaagga balan cansho mid bashaar ha noo soo gashada guru iyo dheertiiye isku guuri labadoodu waa good iyo abees war miyaan laguu sheegin midbashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shaabood shaqeeyaan war miyaan hore laguu dhihin ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacaya farmaajo maaxa manoosa waryaa madaxda soomaalida laba dallahe dembi ay isku gelinayaan xabsiga laydin taxaamine war waxaa la yidhi saldhig iyo cisbitaal qof rab lama geeyo qof rabana lagama soo bixiyo maahana waxaa la yidhi siyaasadii kuma fiicna jeeb maran jacaylkuna ka sii daran warnimada isajiinkeed wuxuu yidhi dowladdu waxay tidhi eboolaha laga sheegay yugandaan ka hortegayna nimanka halkan fafadhiyana lagama hortegi karee siday isku qabanaysa war ninkaad sheegaysaa waxba ma kala ogee meeqa qaraxoo dad ku baaba'ay baa dawladdu ka hor tagtay war somalilan iyo dowladda soomaaliya war ma heshiiyeen labaduba laba been oo kala duwan ayay sheegeen ma haddaa kuugu horraysa labaduba midba mar waxay sheegeen in arigii sacuudiga la geeye la dejiyey hadda ariga xalab markabkau saaraa weli lama dejin ganacsatadiina waxay dhaheen khilaafka labadu dhinac ayaa arigu u baaba'aya war maxaa loo dejin waaya meesha maxmaali baa laga waayay ar wax ma kala ogide xamaali ha ku dile naga tagniyo war dowladdu waxaan dhihi lahay in siyaasadda ay iska dayaan ganacsatada xoolaha u fasaxaan ganacsatada waxaan odhan lahaa xoolaha iska daaya siyaasadda ku fallisa nimanka
war maadishid war maadishid ninka war gargalaa waryaada dukaama ma gadataan dalkana uma shaqaysaane dulmiga joojnayataya iimaanka allahadi geliso
way maasiihiin saaxiibada xubinta kalmahan barnaamijka intaas ku yahay dan intaan dib ugu kulmi doono nabada hada saaxiibayaal
saddexda wayaa jiray dadka soo caadibi jiray oo cidhiidhi gelin jiray saddexda wayaa jiray dadka soo caadibi jiray oo cidhiidhi gelin jiray laba waa la xidhib jiray cilmigii wax laga baray cirka waa taa loo kacay lacaraabi gaajo caydhi xoola laga dhaqay laba waa la xidhib jiray cilmigii wax laga baray cirka waa taa loo kacay lacaraabi gaajo caydhi xoola laga dhaqay hayeeshee colkow daran welicay maluwa hayeeshee colkow daran welicay maluwa kulimada